ardayda jaamacadda ummadda soomaaliyeed farceeda magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxaa ay qabsadeen doorashada hogaanka naadiga ardayda jaamacadda iyadoona doorashadan ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana ku tartamay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka tiro musharaxiin ah oo ardayda jaamacadda ka tirsan iyadoona codka ay bixinayeen ardayda jaamacadda dhirta qudhoodo ugu horeyn waxaa lagu dhawaaqay natiijada doorashada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka waxaana guddoomiyaha ardayda jaamacadda ummadda loo doortay cabdinaasir ciise yuusuf halka guddoomiye ku-xigeen loo doortay ikraan mukhtaar cali sida ay guddigu doorashada ardayda jaamacadda ummadda ku dhawaaqeen
haddaba waxaa ku guuleystay guddoomiyaha naadiga ardada jaamacadda ummadda soomaaliyeed guddoomiye cabdinaasir ciise yuusuf oo helay sagaal boqol iyo sagaal cod guddoomiye ku-xigeenka naadiga ardada jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxaa ku guuleysatay ikraan mukhtaar cali oo heshay kun toddoba boqol konton iyo kow cod gudoomiyaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed xasan cusmaan gacal ayaa bogaadiyey doorashada ardayda isagoona ansixiyey natiijada doorashada u fadhinaa in ama aan ansixino ku dhawaaqista ay sameeyeen guddiga doorashooyinka ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed labada qof ee guulaysata waxaa leenaha hambalyo jaamacadda ummadda waxaad idinka sugaysaa in wixii ay idiin igmatay ama waajibaadkiina ah inaad u fulistaan si hagar la-aan ah maadaama aadan lacagna ku qaadanaynin kharaj kalena aadan ku qaadanaynin adinka dhib idinku tahay marka saas darteed waxaa laydinka rabaa inaad u adeegtaan ummaddaas soomaaliyeed ee walaalihiin ah inaad u adeegtaan gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan iyo doorashooyinka qaranka oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay goobjoogna u ahaa doorashadan cabdikariin axmed xasan ayaa sheegay in doorashada noocan oo kale ah ay gogol xaar u tahay fahamka bulshada ee doorashooyinka guud ee dalka
waxaanan annaga haddaan nahay guddiga madaxa bannaan maanta u nimid inaan goobjoog ka noqonno maalinta taariikhiga ah insha allahu tacaala waxaan annaga haddaan guddiga nahay ugu deeqnay qalabka ay rabaan inay isku maaragtay ku codeeyaan oo runtii annaga muhiim noo ahayd inay ay helaan waana ku faraxsannahay jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo ay gacantu ka hayso dowladda federaalk ee soomaaliya xarumo kala duwan oo kula dowlad goboleedyada dalka ayaa ah jaamacad leh sooyaal taariikheed oo fog